waa mahadsan waa mahadsantihiin radio dalkan waa howlgalkaasi wuxuu ahaa howlgal lagu beegsanayay nimanka masjidka ee deegaanka ku duumanayay oo doonaya dad shacaba inay dhibaato u geystaan marka howlgalkaasi wuxuu ku dhacay si loo loo rabay iyadoo meeshaas sidoo kale qaar kamidana la soo qabtay marka howlgal lagu guulaystay ayuu ahaa howlgalka halkee laga fuliyey waxaa laga hanti wadaag ma la yiraahdo duulo oo ku taalo ganaal agteeda oo hanti wadaag la yiraahdo ayaa laga fuliyey waayahay wax khasaaraha oo soo gaara al-shabaabkii iyo dadka halkaa joogo shacabka ahaa dad shacaba waxa dhibaataa ama khasaaraha oo soo gaara maysan jirin balse nimankii masjidka ayaa qaarna la dilay qaarna la soo qabtay waayahay halka la duqeeyay ma al-shabaabaa gacanta ku hayay mise goob bannaan bay ahayd
ayaga ayaa joogay ayagaa meeshada ku dhuumanayeen oo dad kusoo inay kasoo mareegaan shirqaalo doonayeen marka meeshii ayaa lagu dilay qaar qaarna la- lagu safray ciidamo dowladda ka tirsan iyo kuwa maraykan ayaa lugu galaal leeyahay deegaano u dhow ee janaale bal maxaa ka jira iyana waa howlgalkaasi mudda la sheegaya marka howlgalkaasina si guul ayuu kusoo dhammaaday ee ciidamada gudaha u galay mm, dagaallo toos miyay la galeen al-shabaabku mase ee, w- meesha ayay qabsadeen uun howlgal qorshaysan ayuu ahaa dagaal saas uweynna muusan ka dhicin niman isku dayeen inay dagaalamaana waa gacanta ayaa qaarna lagu sadhay qaarna meesha lagu dilay tirada rasmiga ah ee la dilay ama la qabta ma noo sheegi kartaa hadda ilaa haddasaan war inta dhamaystiran ma hayno balse waa dib ayaan qorshaysanaa